bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka bandhigga waraysiyada raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa habeennimo isniina taariikhda ay ku beegan tahay toddobada bisha labaad febraayo sannadka cusub qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ugu waaweyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo warqadaha aqoonsiga danjirinnimo ka guddoomay safiirka cusub ee dowladda maraykanka u soo magacooday soomaaliya laadi andari waxaad kaloo maqli doontaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen roble oo kulan la yeeshay qaar ka mid ah culimmowdiinka ururada bulshada iyo ganacsatada soomaaliyeed oo ku dhawaaqay inay ka sii dartay abaarta ka jirta dalka madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo ku sugan magaalada beledweyn oo faray hay-adaha amniga inay xoojiyaan amniga guud ee deegaanada maamulkaas gaar ahaan magaalada beledweyn oo ay ka dhacayaan doorashooyinka golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya
ayagu wuxuu yahay dowladda dhexe dowlad goboleedka galmudug ganacsatada aqoon-yahanka weliba shacabka waxaanu la hadlayaa culamaa udiinka
waxaad kaloo maqli doontaan dowladda soomaaliya iyo maamulka galmudug oo laga dalbaday inay kala dhex galaan beelo walaalo ah oo dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac ku dhex marayo deegaanno ka tirsan waqooyiga gobolka galgaduud
shirka ujeedooyinkiisa guud wuxuu ahaa in xogta amniga
qodobada kale waxaa ka mid ah aad maqli doontaan taliska booliiska gobolka mudug iyo maamulka gobolka mudug ee puntland oo fariin adag u diray dadka ku howlan keenista iyo ka ganacsiga maanduuriyaha qamriga waxaad kaloo maqli doontaan shirweynaha sanaad ee shanadlaha ee caafimaadka dowlad goboleedka jubbaland oo maanta ka furmay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maxaa looga hadlay shirkaasi waraysiya arrintaasi la xidhiira ayaad maqli doontaan qodobadaas iyo wixii inugu soo kordha ayaad maqli doontaan balse markaan heestaas waxay daahfur u ahayd barnaamijka bandhigga waraysiyada qabagabada barnaamijka ayaad maqli doontaan barnaamijku intuu hawada ku jiro waxaa idiin tibinaya anigoo ah yunis duraan cali dhanka farsamada waa maxamed cabdiweli balse markan mar kale saaxiibayaal habeen wanaagsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib safar shaqo uu magaalada adisababa kaga qaybgalay shir madaxeedka soddon iyo shanaad ee midooda afrika sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa caawa warqadaha aqoonsiga danjirinimo ka guddoomay safiirka cusub ee dowladda maraykanka u soo magacooday soomaaliya laadi andari cabdirashiid maxamed xaashi agaasimaha warfaafinta xiriirka warbaahinta madaxtooyada ayaa kulankan ka warbixiyey maanta oo ay taariikhdu tahay toddobada bisha labaad ee sanadka laba kun iyo labayo labaatan waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo uu warqadaha aqoonsiga danjirinimo ka guddoomay safiirka cusub ee dowladda maraykanku u soo magacowday soomaaliya mudane larry androy ugu horreynba danjiraha cusub mudane larry androy ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soo gaadhsiiyey salaan iyo dhambaal uu ka waday madaxweynaha maraykanka mudane joe baiden waxaa sidoo kale danjiruhu halkaas ku soo bandhigay qorshihiisa ku aadan kor u qaadidda iyo dardargelinta xidhiidhka labada dal ee dhinacyada diblomaasiyadda iyo waxwada qabsiga labada dal madaxweynaha jamhuuriyadda iyo danjire androy ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal gaar ahaan kor u qaadidda iskaashiga dhaqaale iyo kan amni la dagaalanka argagixisada gargaarka bini-aadamnimo iyo horumarka madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa danjiraha cusub la wadaagay guulaha ay shacabka iyo dowladda federaalka ee soomaaliyeed ka xaqiijiyeen dhinacyada amniga dib u dhiska ciidanka dib u habeynta hay-adaha maaliyadda la dagaalanka musuq maasuqa iyo deyn cafinta iyo ugu dambeyn halka ay marayaan doorashooyinka heer federaal ee dalka ka socda ugu dambeynna waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo uu ugu hambeliyey danjiraha cusub mas-uuliyaddan loo igmaday isaga oo u xaqiijiyey in dowladda federaalka ee soomaaliyeed ay ku garab istaagi doonto hawshan diblomaasiyadeed ee loo igmaday
kaasi wuxuu ahaa cabdirashiid maxamed xaashi agaasimaha warfaafinta madaxtooyada soomaaliya dhinaca kale ra-iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen roble ayaa kuna la yeeshay qaar ka mid ah culmo udiinka ururada bulshada iyo ganacsatada soomaaliyeed waxauna kala hadlay sidii loo dardargelin lahaa gurmadka dadka soomaaliyeed ee abaartu ay hayso ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay in shacabka iyo dowladduba iska kaashadaan sidii loo gaari lahaa dadkeenna abaartu saamaysa ee gurmud deg degana lagu fidi lahaa waxaa ka sii daraysa xaaladda abaartu haddii aan dadaalada gurmadka la dedejin lana mideen waxay u xiibsiiban kartaa macluul keeni karta masiibo xoog badan ayuu yidhi ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble oo mar kale ku celiyey in dalkuu ku jira xaalad abaareed oo saamaysay in ka badan shan milyan oo soomaali ah ra-iisul wasaaraha dalka ayaa dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay kulamo kala duwan la yeeshay madaxda dalalka iyo hay-adaha kala duwan waxaanoo kala hadlay sidii ay gurmud deg deg ah loogu fidin lahaa dadka soomaaliyeed ee abaaraha faraha badan ay ku hayaan markaana haddii aan fiirinna gelmudug dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac oo maalmo ka hor ka dhacay deegaano hoos taga degmada balanballe ee waqooyiga gobolka galguduud ayaa waxay soo taraya baaqyada loo jeedinaya dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya inta la ogyahay dhimashada ayaa maraysa in ka badan konton qof halka dhaawac inta uu ka badan yahay xiisaddan colaadeed oo weli deegaanadaas ka jirta ayaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya kuwa galmudug dhinacyada dagaalamayana ay ka soo kala jeedaan ayaa beelahan ku dagaalamaya ugu baaqay in dagaalkan si deg deg a joojiyaan xildhibaan farxiye cabdulaahi sheekdoon oo la hadashay raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa ugu baaqday beelahan dagaalamaya in dagaalkan si deg dega loo joojiyo waxaana baaqay u dirtay madaxda ugu sarraysa dowladda soomaaliya iyo kuwa galmudug waa la fiican yahay jawiga guud haddaan kaaga warramo xaaladdu waa fiican tahay meelahaas aada iga waraysatay oo haraale balanbal buraceel dheeridaas caloo colaado aad iyo aad u xoogan baa ka caloorsan oo nafta dadka iyo duunyadaba aan u fiicnayn marka dee waana laga warqabaa waxaa isku kaayo keenay xanuunka dadka walaalahayo wadadega colaada haysa ayadoo xilli abaareed xilli cuduro lagu jiro oo waktiga jiilalkaa waa iska dhib badan yaho wax walba oo waa waa iska waa xaalad waxaa la galaa aada u barakaysan ilaahay subxaana qaadirkaa naga bixin karo marka waxaan ku leeyahay baaq ayagu wuxuu aadanaa baaqaan u dirayno dadkaas walaalahayo hor fadhiya dowlad galmudug dowlad
dagaalkan muddo ayuu halkaasi ka socdaa dad badan oo reermi ah shacabna u badan ayaa halkaasi isku baabi'iyey dhimashada iyo dhaawacaba tiro ma lahan sida wararkii nagu soo gaarayaan haatan inaad ka hadashaan aninkoo a dadkii matelayay dadkaasi dagaalamaya maxaa keenoo mar hore uga hadli weydeen walaalkay haddaad ka warqabto idaacadaha mar horaan ka hadalay anigu khaasatan xalfad nin xildhibaan ahoo walaalkay ah uu dhigtay ayuunbaaba waxaan ka idhi caawo inaan xalfadeyno inaan dabaanshaadna midna nooma fiicno waana xaqiiqo jirtay ahayd xanuunka dadkaa lala qaybsanayay oo waa waa waa wax waa waa laga gaabiyaan odhan karaa wax la inkiri kara maaha waa laga gaabiyo xilligeedii ma ay noqon gaabkaasna dee waxaan ilaahay ahayn iyo malaa'igihii warkiisuusa way gafaan waxaan leeyahay haddeera ilaahay subxaana qaadirkaana waafisiyay inaan ka hadalno haddana guddi baa loo saaray lix xubnood ah toddoba xubnood lix xubnood oo ah dowlad goboleedka galmudug xildhibaano kasoo jeeda oo beelahaasa iyo senator cabdixakiin oo senator ah marka adigu kolley qorshayaashii iyo sidii lagu aadi lahaya nidaamkii ayaka halkaas ka amba qaadi doona insha allah annakuna waa garab istaageena haddii allah awoodda la ogolaado xiisadda weli deegaankaasi waa ay ka jirtaa ee colaadda ka aloosan maxaa ciidan loo kala dhex dhiigilaaya maadaama labada dhinaca mar walba isku bannaan yihiin lagana yaabo in mar kale fooda la isdaro walaalow sidaan aada maqashay kolleyda soomaalida waxba iskuma seegana dadkaasi waxay joogaan hal kilomitir ma dambinta ay ku jiraan seeraha ay iskula jiraan oo qoriga kii gaariga saarnaa iyo kii gacanta lagu watay intaba u dhexeeya marka waa colaad wakti kasta waa xabad wakti kasta ka bixi karta qoriga afkiisa mar kasta ka bixi karta marka hadda hawlaha lagu jiraa waxay tahay salaadiioo saas u aloosan wadahadal lama geli karee waxa ugu badan uun hadda ka hadalay waxay tahay dadka deegaamadaas ka soo jeeda ama musharaxiin ha noqdeen ama siyaasiyiin ha noqdeen ama ganacsato ha noqdeen ama cilmaa udiin ha noqdeen ama dhallinyaro ha noqdeen ama haween ha noqdeen in inta loo kaco dowlad goboleedka galmudug madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaariyo qoorqoor fartiintaas toos loo gaarsiiyo asaguna uu la kaashaday dowladda dhexe ciidan xoogan oo walaalahaas colaadu haysto la kala dhex fariisiiyo ciidan inta la geeyo laga soo noqdaa ankeedan noqon maaye in si saxaho dhaba dib u heshiisiin loogu sameeyo dadkaasu say daaqa iyo dhulkaba u wada lahaan lahaayeen oo u wada noolaan lahaayeen tirada dhimashada iyo dhaawaca ee colaadan ka dhalatay waxaa la sheegayaa inay kor u dhaafayaan boqolaal xog dhab ah ma laga hayaa tirada dadka halkaas ku waxyeeloobay maadaama aa ka mid tihiin mas-uuliyiintii dadkaasi matalayay walaala muhiim ma aha hadda in idaacadaha laga sheego la dhaho intaasaa ka dhimatay meesha warka waxaadad kusoo gabagabaynaysaa mar haddiiba colkii ishor fadhiyo oo labadii qabiilba ishor fadhiyaan oo qabiil walbaaba wax allaliya wuxuu haystay saanad haystay halkaa geeyey ma ma ma ma ahan inaad raadisidba yaa ku dhintay yaa ku wixii dhintay iska daaya waxa hadda nool wadadii lagu badbaadin lahaaba hadda lagu jiraa colaadan qarniyo ayay soo jirtaa maxaa xal looga gaari laayahay waxaa xal looga gaari laayay weli diba heshiisiin dhab ah aysan helin weli diba heshiisiin dhab ah kodoobtu markay shaygu markuu bukoodo korka haddii laga dhayo waxba daawaana jiidaan ma lahan waa in gunta hoose la taga gunta hoose dadka halkaasi ku dhammaanaya waa dad ehela madaxdeedii ayaad ka mid tihiin ugu dambeyn maxaad ku baaqi lahayd adigoo fursaddan ka faa'iidaysanaya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka galmudug aniga khaasatan kula hadlaayaa waa dhinaca bidix iyo dhigtaydu ma nabad qabaan baan ku oran karaa markaan qof kale la gaarin iyo meel kale aan la gaarin kan halkaan ku dhintaa waa kayga kan xagga ku dhintaana waa kayga ma ahan qof farxad gelinaysaa islaamu inuu jiro maadaama dhiigga islaamkubada ilaahay xarimay xantii baa la xarimay iska daa dhiig islaam ah marka waxaad moodaa meeshaas in shaydaan dadkaas uu u horseedahayo dhibaatada iyo riskiga waxaan leeyahay baaqayga koobaad iyo baaqayga labaadba waxaan leeyahay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaariyo qoorqoor wax uu bilaabo ha noqoto in halkaas ciidama la geeyo haddii ilaahay idmo kulay sidaan ka warqabnaana qalqaaladaas waa lagu jiraa hawshaasna waa lagu jiraa insha allah waad iska garan kartaa xilli waxaa lagu jiraa dalku doorasho xasaasiyahoo aada u dhib badan oon abaarta iyo cudurka iyadoo aan ka dhib yarayn lagu jiro marka waxaan u malaynayaa inaysan nacayb iyo in dee qofno korkiisa biyo kama harrado marka waxaan leenahay baaqayagu wuxuu yahay dowladda dhexe dowlad goboleedka galmudug ganacsatada aqoon-yahanka weliba si adag waxaan ula hadlayaa culamaa udiinka halkaa kasoo jeeda culamaa udiinka halkaa kasoo jeeda waa ku celcelinaya culamaa udiinka halkaa kasoo jeeda waxaad xambaarsan tihiin kitaabkii alle waxaad xambaarsan tihiin kitaabkii alle waxaad xambaarsan tihiin kitaabkii alle waxaad wadaan waa risaaladii dhabta ahayd inaad dadkaas wakti ku bixisaan inta lagu bixin lahaa dhiigooda in la fiirsado in wakti lagu baxsho culummadu ilaahay agtiisa dadka wax badan bay ka ogtay ugana dhowdahay walaal macaane waana mahadsan tahay ilaahayga subxaana qaadirkaana waxaan ka baryaynaa awoodiisa inuu ku joojiyo uu ku qaboojiyo isagaa awood iskalehu uu ku joojiyo ilahay inuu naga joojiyo waana waana baryaynaa mar walba ilahay waa baryan ilaahayna waxaan ka baryaynaa raxmad cayimto dadkaas oo kulligood oo dhan meel ay joogaan ay ku hesho ilaahay inuu siiyo waxa la isku haystaa waa in yar oo caws adigu ma aqaan saad u taqaanaa bur yaroo cawsahoo xooluhu ay rabaan oo jiilaalkii aadka u dheeray cawskaas unbaa lagu badbaadi karaa kuwii nabad ku daaqoo qalbigoodu sabaan ilaahay geshin ilaahay ha ka dhigo
taasi waxay ahayd xildhibaan farxiye cabdulaahi sheekh doon oo la hadlayay raadiyo muqdisho waxayna ka tirsan tahay baarlamaanka galmudug markaana hirshabeelle madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle cali guudlaaw xuseen oo habeenkii labaad jeefanaya magaalada beledweyn ayaa maanta shir guddoomiyey kulanka guud ee amniga oo maanta ka dhacay magaaladaas kulankan oo saacado badan qaatay ayaa looga hadlay adkaynta amniga beledweyn dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo qodobo kale markii uu soo dhammaaday waxaan qadka telefoonka kula xiriirnay wasiirka amniga hirshabeelle maxamed ibraahim kheyre waxaana u warramay wariyeenna cismaan aadan waan dhawaa waan salaamayaa warbaahinta qaranka iyo dhammaan dhegeystayaasha soomaaliyeed intaa kadib saad la socotaa waa maanta waxaa magaalada beledweyne nooga qabsoomay shirkii amniga uu shir gudoominayay madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali abdullaahi xuseen waxaana kasoo qayb galay saraakiisha kala duwan ciidamada qalabka ee soomaaliyeed oo ugu sarreeyo taliyaha qeybta taliyayaasha guutooyinka ciidanka booliiska hirshabeelle saraakiishiisa taliyaha uu hogaaminaya taliyaha booliiska hirshabeelle iyo iyo ciidamada nabadsugidda sidoo kale waxaa nagala soo qayb galay oo shirka qayb ka ahaa ciidanka anusom dabihiis kala duwan satrafor marka si wanaagsan oona noogu qabsoomay shirka maanta waa tahay maxaa looga hadlayay markaa si guud shirka
shirka ujeedooyinkiisa guud wuxuu ahaa in xogta amniga deegaanada hirshabelle gaar ahaan gobolka hiiraan ee madaxweynaha laga xogsiiyo iyo sidoo kale in qodobo kasoo baxaan oo tillaabooyin loogu qaadayo sidii cadow loogu sifeyn lahaa deegaanada gobolka hiiraan ay kaga sugan yihiin iyo sidii ammaanka magaalada wax badan oo isbedelaha loogu soo kordhin lahaa
waa tahay mudane wasiir dad hubaysan ayaa ku sugan beledweyne oo diidanaa maamulka si gaara madaxweynaha dowlad goboleedka shirkiina amniga ma arrimahaas ayaa wax la xiriira
shirkeena amniga annaga wuxuu la xiriiray nimanka nabaddiidka ee cadowga ah ayuu xooggiisa la xiriiray sidii nimankaasi magaalada baartaa xoogga loogu sameyn lahaa oo loogu qaban lahaa dadka magaalada maalmahan xoog waxaan ku heleynaa in cadowga ay rabaan in waxyaabaha ay ka sameeyaan si doorashooyinka xilliyada doorashooyinka ee dhacaya ay dhibaatooyin ay u geystaan taa annaga ka hortagayna iyo guud ahaan dhaqdhaqaaqyada ama obreshino cadowga loogu sikinayo gobolada aandhehe deegaanada degmooyinka iyo deegaanada hoos yimaada degmada beledweyne isu socodka wadooyinka si loo furin lahaa iyo shirka oo oo ku saabsanaa waa tahay marka amniga doorashada oo la filaya in beledweyne lagu qabto qorshe ma ka leedihiin oo lagu xaqiijinayo amnigaas
qorshooyin waa ka leenahay oo lagu xaqiijinayo amniga xilliga doorashooyinka magaalada beledweyne insha allah waqtiyada soo socdana waxaa la arki doonaa tusaalooyinkii iyo isbaalooyinkii ammaanka lagu xaqiijinayo xilliga doorashooyinka waana loo diyaar garoobay saraakiisha iyo ciidanka amnigana ku aaas waa tahay beledweyne waxaa ku sugan ciidamo aad u fara badan haddana duleedkeeda iyo meelaha u dhadhow oo jiraha ah waxaa ku sugan kooxaha nabadiidka al-shabaab maxaad howlgal ugu qaadi la-adiin
runtiis aad la socoteed bishii lasoo dhaafay obereshinaha laga ka dhacay sidoo kale isbuucii horena gudomiyaha gobolka ayaa deegaano u gaaray nimanka nabadiidka ah wadada isku daygoyooyin inay sameeyaan waana cagtaan la mariyey marka howlgallo way jireen laakiin howlgal guud oo ballaaran oo beesh wanaagsan insha allah in dhawaan la qabtaan rajeenaynaa si gobolka oo dhan looga shisheeya cadowga
dadka ka walwalsan in maleeshiyaadka hubaysan ee kacdoonka ah oo sheegaya inay maamulka ka soo horjeedaan aada weerar ku tihiin maxaad ka leedaha ciidanka ammaanka waxay mas-uuliyadooda tahay in amniga dhammaan muwaadiniinta reer hirshabelle iyo ummadda soomaaliyeed ee amnigooda sugaan cid ay weerar ku yihiinna ma jirto cid si gaara loo bartilmaameysnayna ma jirto way jirtaa dad tabashooyin qabo taasna madaxweynaha ayaa hirshabelle ugu sarreeyo isagaan magaalada beledweyne u joogo wixii tabashooyin qaba ee ogol wada hadal wadaxaajood ee wadadan la fadhiistana gees kasta iyo meel kastana madaxda dowladda hirshabelle diyaar u ah cid alaale ciddii marka ammaanka qalqal ku haysa ama amnidarada ammaanka shaqaynaysana hadda waajib waaye ina ciidanka amnigawaajibaatkooda ay kasisaan marka annaga cidan duulaan ku nahna ma lahan annaga waxaan duulaan ku nahna keliya cadowga al-shabaab oo dhammaan ummadda soomaaliyeed ee target u ah dadkaas ayaana deegaanadeena hirshabelle diyaar ugu nahna inaan ka xoreyno waa tahay ciidamada magaalada beledweyne ku sugan ee aadka u faraha badan iyo sidoo kaleeto dadka tabaashada qaba oo iyaguna ah kooxa hubaysan oo magaaladii isla jooga sidee loo maaraynayaa walaalow waa kuu sheegay ana hadeertaan inaa armo siyaasadeed dhexel ka gala ma rabo anisuudeeda waa waa amni waana kuu sheegay cid allaala ciddii amniga khatar ku ah in tallaabooyin ammaanka lagu xaqiijinayo laga qaadayo marka annaga ciidan duulaan kunaana nama jirto muwaadiniinta hirshabelle oo dhanna waa waxay waxay raacsan yihiin ama ay diyaar u yihiin in laga shaqeeyo amniga deegaanada hirshabelle cid ciidanka amniga gaar taarget u ah ama weerar ku ahna ma jirto sida allaala ciddi goobaha ciidamada fadhiyaan iyo shaqooyinka ciidamada hor imaadana hadda waa cadow aan u aqoonsanayna annaga marka ma jirto wax hadirtaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo magaalada beledweyne ka socda oo ciidanka amniga iyo iyo goobaha dowladda ay degan tahay ku ah laakiin way jirtaa tabashooyin siyaasadeed wixii tabashooyin siyaasadeed ah hadda madaxweynaha hirshabelle hada diyaar u ah oo lagu yimaado magaalada beledweyne inuu la fadhiisto oo xaliyo marka ininka inaad war xumaysaan oo dadaad weerar ku tiirin iyo dad maleeshiyada magaalada jooga oo xoog ku haysta aad dhaxdaan hadda waxaa waran la buubuunin oo yacni amni daradan qayb ka qaadanaysa marka warbaahinta dowladda ama tihiin inaa idinka horboodaan ma ficno waxaan qabaa in laga wada shaqeeyo amniga siyaabada la xoojin lahayd haddii ahaan lahayd saxaafadda iyo haddii aan lahaydba bulshada soomaaliyeed inaan kaashan hadii leeraa bulshada soomaaliyeed waxaa la wadaagayaa guud ahaan meel walba ay joogaan gaar ahaan dowlad goboleedka hirshabeelle in ciidanka amniga lagala shaqeeysiyo ammaanka loo sugi lahaa waayo nimanka argixisada waxaa ognaada waxay ku dhex dhuuntaa shacabka hadduusan shacabka ay heedaha amnigooda shaqayn aysan ka dhexayninna waa adag tahay nimankaas cadowgaa la beegsada oo la helo xogtooda iyo dhagartooda lagana hortaga dhagartooda marka waxaan qabaa aan u dhaafaya fariintaan oo fursadan ka faa'iisanaa in bulshada soomaaliyeed
kaasi wuxuu ahaa wasiirka amniga dowlad goboleedka hiirshabeelle markaana haddii aan gaalkacyo dib ugu noqonno si gaar ah deegaanada puntland maxkamadda darajada koowaad ee gobolka mudug dhanka puntland ayaa maanta xukun ku riday ama burburisay qamri gaaraya sagaal boqol soddon iyo saddex dhalo oo ay ciidanka booliiska ku soo qabteen howlgalkii ugu dambeeyey la dagaalanka maanduuriyaha ee halkaasi ka dhacay waxaana sidoo kale booliisku ay la wareegeen gaarin oo haa oo qamrigaasi lagu siday guddoomiyaha gobolka mudug ee puntland iyo taliyaha booliiska maamulkaasi muumin cabdishari ayaa fariin adag u diray dadka ku howlan keenista iyo ganacsiga maanduuriyaha waxaana la amray in dadka lagu qabta arrintaas haddii aysan ka waamtoobin ciidamada ay toogan doonaan
in ku dhow shan boqoloo xabbo iyo baabuur saanoo kale loo maxkamadeeyo aan goobjoog ka ahayn maantayna waa tanaadoo waaba ka sii badantoo waa sagaal boqol iyo wax la jiro kun xabbay ku dhowdahay oo noocyo kala gedisana waa shaqo fiican oo ilaahay raallikaya waa munkar suulin man ra'aa munkaran falyuqayiru biyadihi faman lam yastadic fa bilisaanihi فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وحديث النبي صلى الله عليه وسلم منكر كإلا سوريا أمدا أنا وحي أمدا أو خير بدت أو أمدا مسلمين تألو يري وحاتين أمدا أمدا أو خير بدت وحوية تأمرون بالمعروف وتنهون على المنكر منكر كميلها أو قصر ريانا خمرة كتشرته كوائر تكوض أقوى وين بين كميته مركا khamradan hadda ah oo aanu kor taagannahayna waxaa laga keenaa dowlad deegaanka soomaalida waxaa noo xigay gobolka doolle heshiis baanu ka galnay kal hore booq baan isugu nimid maamulka gobolka doollo iyo maamulka iyagu waxaanu heshiis ku kala saxiixannay in khamradu ay tahay mamnuuc oo la wada dagaalamo haddii heshiiskeennu gallay hagaajiyo bahashii maalin walbaba gaarigiina taargadiina laha soo gudbiyee waxaa laydinka rabaa ummaddiinnuna waa ummad muslimiinah derisna waa nahay dadkuna dad muslimiina wada weeye waxaana wixii ilaahay xaaraantinimeeye wey ummadda lagu dhex wadaa waxa soo gata oo lacagta baxshana waannu idiin sheegno ku jiraan idiin sheegnay waa argagixisada al-shabaab bisniskaas al-shabaab ay maamusho ummadda in lagu fasaadsan la rabo oo la rabo in dadkeenna iyo carruurtiisa iyo dhaqankeennaba la lumiyo waxaa la rabaa inay dhinaciinna ka qayb qaadataan nimanka waxaan ka shaqeeya bar ilaahay ka cabsado waxaan iska daayey waxa idiin anfacaysa ma leh waad ku dhiman oo dilkiinna waa noo xukumaya waad ku dhaawacmin waad ku hanti beelin hantidaada wax kala gasho waxaan hadda lacag badan baa ka soo bixiseen gaarigan lacag buu joogaa maxaa waxaasoo khasaara idin gelinaya maad ilaahay risq fiican ka dalabtaan dad muslimiin ahaatiin muslimkaa u dhalateen waad fasaadeen fasaad baa idin galay hawe iyo shaydaan baa idinla tagtay war shaydaanka iska naaro intaad nooshiin waxaan ka dhex baxa haddiinaan ka dhex bixin anugu waxaan jeclaan lahaa maanta ninkii gaarigaan watoo cararay inta la soo dilo meydkiisa halkaa in la dhigo oo aan shirka jaraa'id ku dulqabanno khamrada burburinno meydkana meeshaan uga tegi lahayn waana dhici doontaa waxaa u diraynaa fariintaa u diraynaa dadweynaha waxa weye in ciidanka amniga mar kasta uu diyaar u yahay inuu ka shaqeeyo arrintan meel kasta xuurahan lagu helo maadada tan la xarimay ee waddanka soo gelinaya waxay ku mudan karaan waxyaalo badan oo ay ka mid tahay ciqaab iyo in mataqaanaa howlgalkaa uu ku dhinto inuu meel xun ka dhaawacmo in uu mataqaanaa isha isaga laftigiisu beerku googo'o waa xaalad khatara waxaan ugu uga digaynaa inaysan arrintaas ku sii socon ay ka waantoobaan runtii annagu waxaannu ognahay akhyaar badan waxaannu gelinay waxaan wakhti iyo lacag iyo mataqaanaa sirdoon adag qof ay u suurtagelaysana ma jidho inuu gaalkacyo ama gobolka mudug ama puntlandba keeno khamri yaan lagu kadsoomin arrintaas haddeer annaga laftigeennu ma jeclin qof mataqaanaa binu aadan oo ilaahay abuurtay oo laga yaabo inuu waansoomi doono dilkiisa ama annaga laftigeena khasaare ay naga soo gaadha ma jeclin waxaan jecellahay in arrintaa laga waantoobo haddiise ay ku sii adkaystaan waxaan rajaynaynaa insha allah sidii awalba loonoo ka bartay insha allah inaan war ka keenno waxaan qabsannay muddo shan iyo toban beri ah oo hadda ka dambaysa inaan soo daba jarro gebigeeda oo khamrida waxa la dhaho inaan gobolkan ka dhammayno iyo dadka ku howlanba facebook waxaa dadka garab siiya sariiflayaasha u sariifa lacagta dadka mataqaanaa baabuurta ka gada kuwa keedadka u ah oo hadda degmooyinka qaybteed jooga meel kasta oo arrintaanu gasho waannu ognahay dowladda deegaanka soomaalida waxaa ugu baaqaynaa laftigeeda inaysan balaayadatan dhulkeeda laga soo qaadayo oo annaga naloo soo safrinayo ay tahay arrin adag oo qurun ah oo aan fiicnayn annaga laftigeennu ma awoodno inaan walaalahayo ama dad islaam ama meel jooga wax fidmaa u geyno oo masiibo u geyno
markaana haddii aan fiirino magaalada kismaayo maadaama isla soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijkeenna shirweynaha shanaad ee sanadlaha caafimaadka ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa maanta ka furmay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose goordhow waxaan qadka kula xiriiray agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka maamulka jubbaland maxamed cabdulqaadir waxaana uga warbixinayaa shirkan furmay iyo inta maalin uu socon doono iyo waxyaabaha looga hadli doono
waa mahadsantahay radio muqdisho waa shirkii sanadlaha oo sanad walba xiliyadan oo kale la qabto ahaa shirkan waana shir loogu talagalay in lagu ogaado sanadkii tegey wixii qabsoomay lagulana xisaabtamo bahwadaagta caafimaadka hay-adaha internationalka iyo localkaba iyo in la qorsheeyo sanadka soo socda wixii la qaban karo oo babilanka ku jira si hadhow loola xisaabtamo cid walba iyo waxay qabanaysay marka shirka ujeedkiisu wuxuu ahaa isla xisaabtanka sanadkii tegey wixii qabtay wixii la qabtay wixii laga gaabiyey iyo sababta looga gaabiyey iyo toban iyo sanadka cusub wixii la qaban lahaa iyo qaabkii loo qaban lahaa imise maalin ayuu socon doonaa shirkan shirkan wuxuu socon doonaa saddex maalin oo maanta ka bilaabmatay berri iyo berri dambe u socon doonaa haddii laa yidhahda waxaa ugu soo aaday iyadoo xaalado daran oo dhanka abaaraha jubbaland ay ka jiraan caafimaad darra haatan laga soo warinaya deegaanada kala duwan ee jubbaland si gaara gobolka jubbada hoose iyo deegaano dhaca gobolka gadow muxuu ka tari karaa shirkan marka
taasna waxay keentayba in shirkan si deg dega loo qabto si loo ogaado abaaraha jira wixii looga qaban kari lahaa iyo cudurradan dilaacay sidaan kuu sheegay waxaa meesha jooga dhammaan hay-adaha ka howlgalaa deegaanada jubbaland marka iyo shaqaalaha wasaaradda caafimaadka oo heer gobol iyo heer degmo iyo heer state baa meeshay wada joogeen si loo ogaado degmooyinka iyo baahiyaha caafimaad ee ka jira deegaanada jubbaland iyo sidii si deg dega wax looga qaban lahaa shirkan maanta ayuu furmay waa sanadle oo sanad walba ayaa la qabtaa madax kala duwan ayaa ka soo qayb gashay marka dadkii ka soo qayb galay kulankan wejigiisii koowaad maxaa la isku gartay oo la isku fahmay
shirkan wejigiisii koowaad maanta bilowday wuxuuna u badnaa in hay-aduhu ay soo jeediyaan wixii sanadka hore u qabsoomay iyo meelaha ay joogaan isku duwayaasha caafimaadka ee degmooyinka iyo gobolada jubbalandna ay wixii ay hay-aduhu sheegeen inay qabteen iyo wixii markaas qorshaysnaa meesha laga doodo jidaha maantaasu ahaa berrina waxaa la geli doonaa in si toosa looga doodo wixii la qabtay iyo qaabka loo qabtay iyo meesha laga qabtay marka dad badan in laga qaban doono oo maalin saddexaad gunaanad uu kasoo bixi doona rajeynaa insha allah xogo badan oo aad ka hedaa deegaanada haatan laga soo warinayo caafimaad darrada oo la sheegay in dadka ay ku dhow yihiin xataa inay u geeriyoodaan shubanbiyooda ayaa ka mid ah deegaanadaas maxaa inooga sheegi kartaa
deegaanadaas anaga ilaa hadda anagoo la kaashanaynaa hay-adda w h o iyo dhammaan hay-adaha meelaha jooga iyo shaqaalaha wasaaradda caafimaadka xogaha soo safatiran waxaan rabnaa shirka marku dhammaado inaan soo bandhigno
kaasi wuxuu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka jubbaland intaas ayaana caawa ku soo ahmeeraynaa saaxiibayaal barnaamijkii bandhigga waraysyada raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya intaa barnaamij nuucaana ku kulmi doonna sidaasi ammaana alla waxaana barnaamijkeena ku soo xidhanaynaa heestaan ah bulshayayma nabadba